إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cid mubaarag dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo kooban waxaa maalintii labaad si wanaagsan looga ciidayaa walaayaadka islaamiga ah iyadoo shala gelinkii dambe fantasiyo lagu muujinayay farxadda ciidda ah ay ka dhaceen goobo kala duwan markaana amiirka imaarada islaamiga afghanistan sheekh mawlaawi hibatullah aqonsaada ayaa ummadda muslimka ugu hambaliyey munaasabadda ciidul adxa almubaarak sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada isagoo soo hadal qaaday gumaadka ah ee yuhuuddu ku hayso reer falastiin warbixin ku aadan bayaankaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
amiirka imaaradda islaamiga afghanistan sheekh mawlaabi hibatullah khunzanda ayaa soo saaray bayaan hambalyada ciidul adxa kaasoo ku socda guud ahaan muslimiinta caalamka si gaara shacabka muslimka ah ee reer afghanistan furfurasho kadib wuxuu amiirka imaaradda islaamiga afghanistan ku bilaabay hadalkiisa waxaan si kaliyo laab ah munaasabadda ciidul adxa ugu hambalyeynayaa dhammaan walaalaha reer afghanistan iyo guud ahaan muslimiinta caalamka allah waxaan weydiisanaynaa inuu idinka aqbalo dhammaan camaasha wanaagsan ee aad qabateen maalmahan barakaysan ayuu yidhi sheekh mawlaabi hibatullah isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu amiirka imaaradda islaamiga afghanistan yidhi walaalahayga muslimiinta ah oo mas-uuliyadeennu maanta waa inaan ka faa'iidaysano fursadaha dahabiga ah aan haysano una hurno dadaal dheeraada sidii loo xoojin lahaa nidaamka shareecada islamarkaana loo xaqiijin lahaa guushiisa waa in nidaamkeenna adkayno mas-uul kastana uu si feejigan uga warqabo xilka saaran kuna guto waajibkiisa wakhtiga ku munaasibka ah isagoo walaaladiisa kale garabka u raaricinaya lagana fogaado fargelinta aan loo baahnayn sidoo kale qof waliba waa in uu hoggaansamaa awaamirta allah iyo waxyaabaha uu ka xarrimay isagoo naftiisa ka horumarinaya ka hor inta uusan cid kale ku dabaqin amiirka imaaradda islaamiga afghanistan sheekh mawlaabi hibatullah khunzanda ayaa kelimadiisan hambalyada ah dardaaran guud ugu diray qaybaha bulshada gaar ahaan haldoorka ummadda wuxuuna si gaara ula hadlay culimmada isagoo tilmaamay inay saaran tahay mas-uuliyad weyn oo ka culus midda dadka kala saaran wuxuuna allah qur-aankiisa ku yidhi
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
wuxuu sidoo kale amiirku la hadlay hogaamiyaasha dhaqanka iyo odayaasha beelaha isagoo carabka ku adkeeyey inay hogaamiyaasha dhaqanka mas-uuliyad weyn ka saaran tahay hirgelinta shareecada islaamka wuxuuna kula dardaarmay inay tusaale u noqdaan toosanaanta iyo wanaagga xaqana gaarsiiyaan cidda leh umuuraha ummaddana ay si cadaalad leh u maareeyaan wuxuu amiirku yidhi waxaa waajib ku ah odayaasha dhaqanka iyo madaxda beelaha in mowqifyadoodu noqdo mid u adeegaya nidaamka shareecada islaamka kana shaqaynaya maslaxada dalka iyo dadkaba waa inay dadka u iftiiniyaan runta iyagoo adeegsanaya khudbadahooda qoraaladooda warbixinadooda hadaladooda iyo tallaabooyinkooda waa inay dadaal u galaan midaynta ummadda iyo xasiloonnida bulshada kana hortagaan fitnada iyo fawdada maadaama dadku ay hadaladooda dhegaystaan fikirkoodana ay saameyn ku leedahay jihaynta bulshada tani ayuuna amiirku tilmaamay inay tahay mid si weyn ay odayaal dhaqameedyada u garab istaagi karaan ku dhaqanka shareecada islaamka amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistan wuxuu fariintiisa ku soo hadal qaaday kaalinta maxaakiimta islaamiga iyo waajibaadka diineed ee saaran wuxuuna yidhi dhammaan mas-uuliyiinta iyo garsoorayaasha maxkamadaha dowladda islaamiga ah waxaan ugu baaqayaa inay si dhaba ah u qaataan mas-uuliyaddooda culus kuna dadaalaan xalinta khilaafadyada iyo xaqsiinta dadka xaqa leh waa inaysan kala saarin dadka awoodda leh iyo dadka daciifka ah balse cadaalad iyo sinaan ku dhaqaan xukunada ilaahayna looma eego qofka falka geystay balse waxaa lagu qiimeeyaa nooca dembiga uu galay qudaadda maxkamaduhu waa inay difaacaan kuwa dulman ka hortagaan kuwa dulmifalayaasha ah oo si hufan oo dhaqso ah u xalliyaan arrimaha bulshada iyagoo aan dib u dhac ku jirin wuxuu sheekh mawlaabi hibatullah khunzanda tilmaamay yoolka ugu sarreeya ee jihaadka iyo nafuridda ay mujaahidiintu galeen tobankii sano ee lasoo dhaafay ayay ahayd hirgelinta nidaamka shareecada iyo dhaqangelinta xukunka allah hadalkan ayaana fulintiisa looga fadhiyaa maxkamadaha islaamiga ah iyo qudaadda iyagoo laga rabo tayeenta adeegyada ay bulshada siiyaan wuxuu soo hadal qaaday amiirka imaaradda islaamiga ah ee afghanistan dadaalka ay wado wasaaradda faridda macruufka iyo reebidda munkarka wuxuuna yidhi wasaaradaha faridda macruufka iyo reebidda xumaanta waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa laga doonayaa in ay laba jibbaaraan dadaalkooda iyagoo si wadajir ah ula shaqaynaya culimada iyo dadka saameynta leh si loogu wacyigeliyo bulshada dariiqa allah loogu faafiyo camalka khayrka looguna jiheysto nidaamka shareecada iyagoo ka shaqaynaya gudashada waajibaadkooda marka laga yimaado horumarka diiniyadd ee ay ku tallaabsadeen reer afghanistan wuxuu amiirka imaaradda islaamiga ah ee afghanistan si gaar ah ula dardaarmay ganacsatada iyo dadka ku howlan wax soo saarka dalka wuxuuna yidhi walaalaha ganacsatada iyo warshidleyda waxaa laga codsanayaa inay dalkooda lablaabaan si waddankooda dib loogu dhiso loogana dhigo mid isku filan oo ka madax bannaan gacan hoorsiga shisheeyaha haddii aan doonayno inaan xoreynteena iyo madax bannaanideenna ilaalino kana hortagno hanjabaad kasta waa inaan garowsanaa in arrintaasi ay maanta ku xidhan tahay awood dhaqaale dhaqaaluhuna wuu kobcayaa marka ganacsiga iyo warshadaha la xoojiyo haddaba aynu gacmaha isqabsano si aynu u dhisno dalkeenna hay-adaha dhaqaalaha ee hoostaga imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayuu amiir ku sheegay inay ganacsatada iyo warshadada siiyaan taageero dheeri ah una abuuraan jawi ku haboon kobacooda si ay horumar iyo isbeddel dhab ah u gaaraan isagoo hadilkiisa sii wata amiirka imaaradda islaamiga afghanistan wuxuu sidoo kale towjiihaad siiyey wasaaradda arrimaha muhaajiriinta ee imaaradda islaamiga afghanistan iyo dhammaan hay-adaha kale ee la xidhiidha wuxuuna ugu baaqay inay xoojiyaan dadaaladooda ku aadan dib u dejinta dadka muhaajiriinta ah ee dalkooda dib ugu soo laabanaya gacanna ka siiyaan dejintooda islamarkaana u fududeeyaan gaarsiinta gobollada ay ka soo kala jeedaan amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistan sheekh mawlaabi hibatullah khusanda ayaa si gaar ula dardaarmay qof kastoo mas-uul ah inuu shaqada u hayo uu si wanaagsan u guto kana dheeraada wax weliba oo dhaawici kara camalka jamaaciga ah wuxuuna yidhi sheekha isagoo arrintaasi ka hadlaya dhammaan shaqaalaha ammaanka iyo adeegayaasha bulshada ee imaaradda islaamiga ah waa inay ku dadaalaan shaqadooda iyo waajibaadkooda iskana ilaaliyaan in midba midka kale uu fargelin ku sameeyo shaqadiisa taasina ay keento fawdo kalsooni daro iyo niyad jab amiirka imaaradda islaamiga afghanistan oo hadilkiisa sii wata ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta iyo wilaadda u dardaarmay inay dareemaan mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta arrimaha bulshada ayna ka gaabinin u khidmayntooda aysanna ku adkaynin dadka si uu allah iyaga uu fududeeyey camalka ay ku jiraan wakhtiga dadka haluminina albaabadiinnana ha xidhina dhegaysta cabashadooda iyo talooyinka ay soo jeediyaan si uusan qofna qofka kale uga xadgudbin ruux welibana oo u helo waxa uu mudan yahay ayuu yidhi sheekha mar uu la hadlayey dadka uu allah ku imtixaanay inay mas-uuliyad u qabtaan muslimiinta sheekh mawlaawi hibatullah amiirka imaaradda islaamiga afghanistan ayaa dadka ku booriyey inay adeecaan umradooda kuna qancaan xukunkooda ilaaliyaanna wadajirka iyo iskudubnaanta ku adeeca amiirka xukunkiisa iyo go'aanadiisa waayo adeeciisa waa waajib ayuu yidhi amiirka imaaradda islaamiga afghanistan isagoo soo xigta athar laga wariyey cumar bin khadaab allaha ka raali noqdee oo ah islaam ma jiro jamaaca la'aan jaamacana ma jirto maamul la'aan maamul la'aanna ma jirto daaca la'aan amiirka ayaa sidoo kale kelimadda hambalyada ciidda ku soo qaatay dardaaran ku wajahan ardayda wax ka barata madaarista diiniga ah jaamacadaha iyo goobaha kale wax lagu barto ee ku yaala gudaha imaaradda islaamiga ee afghanistan wuxuuna kula dardaarmay inay ihtimaam siiyaan duruusta iyo waajibaad ka saaran ixtiraam iyo qadarinna u hayaan aqoonta macallimiintooda iyo buugaagtooda islamarkaana ay qadariyaan fursadda la siiyey oo ay ka faa'iidaystaan iska jira ha ku lumina wakhtigiinna arrimo aan micno lahayn ka fogow wax kastaoo wakhtigaaga luminaya diiradda saar hadafyada ugu muhiimsan waa inaad ku dadaashaan inaad noqotaan dad aqoon iyo karti u leh u adeegidda diinta iyo dadka ayuu yidhi amiirka imaaradda islaamiga ah ee afghanistan sheekh mawlaabi hibatullah mar uu dardaaran qayimah u jeedinaya ardayda dalabulcilmiga ah amiirka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dadka xujada ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartankii jiryada ka baxay dalka afghanistan si ay u soo gutaan rugniga shanaad ee diinta islaamka isagoona ka codsaday xujayada baydka leh inay u daceeyaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan daafaha caalamka wuxuuna yidhi amiirka mar uu la hadlayay xujayada reer afghanistan sannadkan ku dhowaad soddon kun oo xujaya ah oo ka baxay dalka afghanistaan ayaa u socdaalay beydka lee barakaysan si ay u soo gudtaan waajibaadka xajka waxaana xujayda sharafta leh iyo dhammaan xujayda adduunka dacladiisa kala duwan ka imaanaysa ee xaadiri doonta labada masjid ee xurmada leh ka codsanaynaa inaysan ducada naga hilmaamin annaga iyo dhammaan ummadda muslimiinta ahba bayaanka hambalyada ciidul adaxa ee ka soo baxay amiirka imaarada islaamiga afghanistaan wuxuu ku soo hadal qaaday qadiyadda falastiin isagoona ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo xasuuqaas kama suulin dulmiga yahuudda wuxuushnimada iyo gardarada ah ee ka dhanka haweenka carruurta iyo muslimiinta dulman ee khaza iyo qaybo kale oo falastiin ka tirsan inuu weli sii socda tani waxay ka dhigan tahay dembi weyn oo bani'aadantinimo iyo cadaalad daro weyn imaarada islaamiga ayaa mar kale ku baaqaysa inay garab istaagan tahay shacabka dulman ee reer falastiin waxayna si kulol u cambaaraynaysaa cadaalad darada iyo xadgudubyada lagu hayo shacabka reer falastiin waxaana dalbanaynaa in si deg deg ah loo joojiyo gebagabadii wuxuu bayaanka ka soo baxay amiirka imaarada islaamiga afghanistaan guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaan shacabka afghanistaan ugu hambaliyey munaasabadda ciidul adax almubaarak waxaan mar labaad ugu hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah munaasabadda ciidul adaxa ee barakaysan waxaan allah awoodda leh oga baryayaa inuu idinka aqbalay cibaadadiisa allah baryigiinna iyo xajkiinna uuna idin daa'imo farxad iyo nabad waarta ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay amiirka imaarada islaamiga afghanistaan sheekh mawlaabi hibatullah khusanda dhegaystayaal warkii oo koobnaa oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan xilligan waa naga intaa